Sanadkan laba kun shan iyo labatanka ayaa la rajeynayaa in magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubaland laga fuliyo ilaa shan mashruuc oo waaweyn kuwaasoo qabanaya shaqooyin kala duwan oo horumarineed. Mashaariicda horumarineed ayaa waxaa ka mid ah kuwa guryo loogu dhisay dadka barakacayaasha ah, kuwa deegaanka lagu cagaarinayay iyo mashaariic kale oo muhiim ah. Guddoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada, Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne ayaa ka warbixiyay xilliga la bilaabi doono mashaariicda iyo waxa la qabanayo iyo cidda maalgelineysaba.
sanadkan labada kun shan iyo labaatanka waxaanu ka fulin doonaa shan mashruuc oo hor leh mashruucii jebelji oo qayb hadda ka mida shaqaysi bilaabatay oo soolaraan ka samayn doono magaalada reyntooda mashruucii bulsho oo bisha juun inuu bilaabmi doono eh, iyadana aan rajaynayno Eh, mashruucii la- hore la yidhaahdo g u g oo ingiriisku maalgelinayo Eh, mashruuc leedahay informal settlement oo isaguna eh, eh, World Banku iyaduna uu maalgelinayo dadka eh, eh, barakacayaasha iyo in guri loo dhiso waddooyin loo sameeyo iyo mashruuc aada u ballaaran oo la yidhaahdo g g i oo isaguna eh, eh, cagaarinta dhammaan mashaariicdaasi waxay ku soo socdaan magaalada Kismaayo Eh, bishaan ilaa inta ka horeysa bisha juun bisha lixaad ka horeysa bay bilaaban doonaan waxaan rajaynaynaa marka awal nagaad baa ka socday shan mashruuc oo kale marka ay ka bilowdaanna magaaladu inay eh, sidii aan ku taamaynay oo ahaa kismaayada cusub oo kismaayo qurux badan kismaayo u qalanta caasimadii soomaaliya aan samayno inaan gaarsiin doono waxaa laydinka rabaa marka eh, dadaal maamulka degmada qaybihiisa kala duwan Eh, dadka reer kismaayoodna waxaan ka codsanaynaa in arrintaasna la kala shaqeeyo oo la isgarab taago horumarka ee magaalada waxayna deeqdaa keliya waxa way inaan ka shaqeyno magaaladana horumarkeeda Eh, magaaladan inay horumarto waxay ku timid dowladnimada haddaan dowladda ka shaqayn waxaa ka dhici lahaa wixii horeba dhici jira oo taariikhda ku sumtan labayo labaatan sano intii jubbaland ka horreysay waxay soo maray magaalada lama arko dhibaato ah maantana waxa weeye waxay u jihaysay dadkii horumarka